واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وازكى تسليماته عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام البرره اجمعين وبعد walaalayaal waxaa inoo soo socday silsiladihii muxaadarooyinkeennii tixanaha ahaa oo walaaluhu ay codsadeen inaan u soo jeediyo inta safarkan aan ku joogo waddankan sacuudi carabiya walaaluhu waxay codsadeen in muxaadaradu maantay aan uga hadlo axkaamul xaj maadaama hadda uu soo dhow yahay xilligii xajka dadka muslimiintu guud ahaanba intii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku karaameeyey in ay yimaadaan haadihi arixaaba almuqadasa goobahan barakaysan oo beydka ilaahay subxaanahu wa tacaala ay soo xajiyaan inta ilaahay uu ku karaameeyey maadaama uu soo dhow yahay xilligaas ayaa walaaluhu ay codsadeen bal inaan wax ka idhaaho mowduuc ku saabsan axkaamul xaj walaalayaal xajku waa farad ka mid ah waajibaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ah uu ku waajib yeelay waana rugni ka mida tiirarka ugu waaweyn ee islaamkeennu uu ku dhisan yahay liannahu nabigeenna salawaatullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh wuxuu ku sheegay xadiiskii bukhaari iyo muslim labadooduba ay warinahayeen inuu xajku ka mid yahay tiirarka islaamka lagu dhisay wuxuuna nabigu ku yidhi sala allahu wasalama calayhi xadiiskiis buniya alislaamu calaa khams shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu ullah wa iqaamu asalaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu ullah wa iqaami asalaa وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حديث بخاري مسلم أي صحيحين كذا كوريي وحنا حديث كاو كوريا النبي صلى الله وسلم عليه إسلام كاو حال قد سي شنتير شنتا تيرنا وحو النبي كدري صلى الله وسلم عليه وكمد دقي بيتك إلهي وحج له سؤاده haddaba xajku walaalayaal waxa uu ka mid yahay cibaadaadka qadiimiga ah liannahu ummadihii hore iyo ambiyadii iyo rusushii ka horreysay nabigeenna moxameda salawaatullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh way soo xajin jireen beytkan ilaahay waxaa sugnaaday xataa nebiyullaahi aadam abulbashar ee basharka dhan iyo insaanka dhan aabbahooda ahaa inuu beydkan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu iman jiray oo uu soo xajin jiray ambiyada iyo rususha ilaahay subxaanahu wa tacaala way soo xajiyi jireen walidaalika sidaas ayaa xajku wuxuu ka mid yahay cibaadooyinka aada u faca weyn oo qadiimiga ah oo khaas aan ku ahayn ummadda nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalama calayh haddaba xajka walaalayaal waxaa laga maarmaan ah qofka xaajiga ah iyo gabadha xaajiyadda ah intaysan xajka soo aadin inay ogaadaan macluumaadna ay ka qaataan axkaamta xajka oo ay dhegaystaan shariidadan iyo muxaadaradan iyo muxaadarooyinka la midka ah oo ka hadlahaya axkaamul xaj liannahu camal aan cilmi ku dhisnayn wax ka ansaxahayahi ma jiraan waxaad ka faa'iiday waxaad ka faa'iidaysaana ma jiro ilaa tacab iyo khasaare iyo daal mooye walidaalika waxaa loo baahan yahay walaalka xaajiga ah iyo walaasha xaajiyadda ah in ay soo fahmaan axkaamta xajka intaysan iska soo khasaarin kharashkan faraha badan jasadkooda iyo jidhkoodana aysan u dhibin waxaan waxba uga ansaxaynin in badan waxaanu aragnay walaalaha muslimiinta ka mida oo khayrka jecel inay iska imanahayaan beytka ilaahay ee xajka soo cumraysanahayaan soo xajinahayaan haddana guryahoodii ay ku laabanahayaan iyadoo wax ka ansaxay aysan jirinin liannahu dadku ayagoo juhalo ah oo meel laga jiro ay garanaynin waajibaadkii xajka iyo arkaantiisii iyo sunantiisii aysan kala fahmaynin waxa uu yahay ayay iska soo aadahayaan xajka marka waxaan ugu baaqi walaalaha xujayda ah inay axkaamta xajka ay si wanaagsan u daraaseeyaan ugu yaraan ay dhegaystaan shariidadan insha allahu tacaala wixii ilaahay uu inaga waafajiyo oo ilaahay uuna baro oo ilaahay uuna fahamsiiyo oo axkaamta xajka aanu uga hadli doonno haddaba walaalayaal axkaamta xajka inta aanan u gelin waxaan jeclahay inaan soo hormariyo muqadamo yar ee kooban ee ku saabsan fadiilada iyo qiimaha uu leeyahay xajku waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal qur-aankiisa wuu inoogu sheegay inuu xajku yahay waajib waajibaadka ilaahay uu naganagu farad yeelay ka mid ah wuxuuna ilaahay qur-aanka ku leeyahay walilaahi cala annaasi xaju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waman kafara fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin waxaa ilaahay dadka uu ku waajib yeelay oo rabbi uu dadka ku leeyahay inay beytka ilaahay u soo xajiyaan qofkii awood u leh qofkii arrinkaa iska diida allana ku gaalooba ilaahay wuu ka maarmaa caalamka dhan mana u baahna fadaa'ilka xajka walaalayaal aad iyo aad ayay u fara badan yihiin aad iyo aad ayay u qiimo badan yihiin waxaa ka mid a fadaa'ilka xajka ka hadlahaya iyo ahmiyadda iyo qiimaha xajku uu leeyahay xadiiskii tirmidi iyo bayhaqi labadooduba ay ka warinahayeen sayidinaa caliy bni abi taalib ee nabigeenna uu ku yidhi sala allahu wasalama calayh man malaka zaadan waraaxilah tuballiquh ilaa beyt illaahi walam yaxuja beyt allah falaa calayhi an yamuuta yahuudiyan aw nasraaniya wdalika biana allaha yaquul walilahi cala annaasi xaju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waman kafara faina allaha haniyun can alcaalamiin waxaa tirmidi iyo bayhaqi labadooduba ay warinahayaan inuu nabigeenu sala allahu wasalama calayhi uu yidhi qofkii iska leh oo awoodi kara sahay iyo daabad uu ku soo aado xajka qarashkii xajkana heli kara oo markaa iska daaya xajkii oo beytka ilaahay aan soo xajin wuxuu dhimanahayaa isagoo yahuudi ah oo dhaqankii gaalada iyo dhaqankii kirishtaanka isagoo leh ayuu dhimanahayaa naftuna ay ka baxaysaa liannahu ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay buu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh walilaahi cala annaasi xaju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila wman kafara faina allaha haniyun can alcaalamiin subxaana allah haddaba xadiiskaas sidaad ku maqlaysaan walaalayaal wuxuu gaarsiiyey nabigu sala allahu wasalama calayh inuu yahuudda iyo qolooyinka nasaarada iyo kirishtaanka uusan waxba ka duwanayn qofkii hanti ilaahay uu siiyey haddana waajibkii xajka ka gaabsaday oo waajibkii xajka iska daayey oo faradkii ilaahay subxaanahu wa tacaala aan soo aadin inuusan waxba ka duwanayn qolooyinka yahuudda iyo nasaarada liannahu yahuudda iyo nasaaradu ma xajiyaan mana daneeyaan iyagoo hanti ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu deeqay ayay hantidii ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbi ay ku caasinahayaan uguna isticmaalahayaan wax ilaahay carogeliya subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo uu warinahayaa imaamu axmed abuu yaclana uu musnadkiisa ku wariyey iyo bayhaqi saddexdaaba waxay ka wariyeen abi umaama albaahili inuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh man maata walam yaxuja xajata alislaam lam yamnachu maradun xaabis aw sultaanun jaa'ir aw xaajatun daahira falyamut calaa ayi xaalin shaa yahuudiyan aw nasraaniya waxaa imaam axmed uu musnadkiisa ku warinahayaa abuu yacla iyo bayhaqi inuu yidhi nabigeenu sala allahu wasalama calayh qofkii dhinta isagoo xajkii waajibka aan iska bixin iyadoo markaa xanuun iyo jiro ka celiyay uusan jirin ama nin madaxweyne ah oo jaa'ir ah oo ka xabisay xajkii oo ka celiyay uusan jirin ha ku dhinto yahuudnimo iyo kirishtaan isagoo ah ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh yacnii isagoo waxba aan ka duwanayn yahuudda iyo kirishtanka ayuu maaragtaahay adduunyada iimaan la-aan uga bixi subxaana allah dad badan ayaa walaalayaal maanta ilaahay hanti ugu deeqay oo beydkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala laga kari laayahay war soo doonta dembi dhaafka iyo jannada iyo ridaha iyo raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbina subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu deeqay hanti fara badan dadna waxaaba u geynahaya jahli oo waxayba u malaynahayaanba xajku inuu ku waajibo ninkii maaragtaahay hanti aada u fara badan leh oo maraakiibu ay u soo degto oo afar iyo shan baqaar uu u furan yahay kaa ali kaa kaliyahu inuu xajka uu ku waajibahayo wujuubka xajku walaalayaal kaliya wuxuu ku xiran yahay inaad heli karto inta xajka aad maalmaha xajka aad ku maqan tahay inta nafaqadoodu waajibka kugu tahay ciyaalkaaga iyo xaaskaaga iyo waalidkaaga nafaqadooda waajibka kugu yihiin intay sii cuni karaan in maaragtaay aada heli karto qarashka diyaaraddana aada iska bixin karto intaas uun haddaad heli karto xajku waajib ayuu kugu yahay walidaalika uma baahna xajku hanti aada u fara badan uma baahna intaa qof kasta ee heli kara oo aan soo xajinin wuxuu nabigu ku tilmaamay sala allahu wasalam calayhi hadduu sidaa ku dhinto inuusan waxba ka duwanayn qolooyinka yahuudda iyo nasaarada waxaa ka sugnaaday oo sanad saxiixa looga wariyey sayidinaa cumar bnu lkhadaab inuu yidhi hamamtu an abcaha rijaalan ilaa hadihi alamsaar falyanduruu kula man kaana lahu jidah walam yaxuj fayadribuu calayhim aljizyah maa hum bimuslimiin maa hum bimuslimiin waxaa sayidinaa cumar ka sugnaaday khilaafadiisii markuu ummadda uu hogaaminahayay inuu yidhi waxaan hamiyey oo qalbiga iga soo dhacay magaalooyinka inaan u diro ciidan oo markaa ay soo baaraan dadka ilaahay hantida uu ugu deeqay haddana xajkii diiday oon soo xajinaynin oo marka ay ka qaadaan canshuurta gaalada laga qaado oo jisyada la yidhaaho liannahu kuwa xajka iska diiday muslimiin ma aha buu yidhi kuwa ilaahay u hoggaansamay ma aha buu yidhi sayidinaa cumar bnu lkhadaab walidaalika arrimahaas oo dhan waxay ku tusinayaan iyo axaadiista iyo aahaartaasi xajka ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay iyo qofkii maaragtaahay xajkan ka taga dhibaatooyinka soo gaarahaya adduun iyo aakhiro labadaba iyo inuu u dhimanahayo isagoon waxba ka duwanayn yahuudda iyo kirishtanka xajku walaalayaal fadaa'il iyo fawaa'id aada u fara badan iyo qiimo aada u weyn ayuu iska leeyahay waxaa ka mid ah faa'iidooyinka xajka horta inuusan nasiibba u yeelanaynin ilaa qof nebiyullaahi ibraahim naadadiisii iyo wicitaankiisii ilaahay uu hoosgeliyey mooyee qof kale xajkan sooma aado liannahu markii nebiyullaahi ibraahim ilaahay uu amray inuu kacbada dhiso ayaa nebiyullaahi ibraahim la yidhi orodoo buurtaa kor ee ku dhawaaq qof kasta ee soo xajinaysa halkan imanaysa magaceeda ku dhawaaq marka inta xujayda ah oo beydka ilaahay imanahaya hadday yihiin rag iyo dumar waxaa la amray nebiyullaahi ibraahim inuu magacyadooda ku dhawaaqo una yeedho qofkii markaa nasiib iyo ayaan u yeelatay nebiyullaahi ibraahim inuu magaciisii ku dhawaaqay halkaana uu uga yeedhay uunbaa maragtaahay xajka imanahaya sida ilaahayba qur-aanka uu ku leeyahay waadin fi nnaasi bilxaj ya'tuuka rijaala wa calaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiqa ilaahay wuxuu leeyahay nebiyullaahi ibraahiimow dadka u yeer si ay u soo xajiyaan magacyadoodana ku dhawaaq markaad magacyadooda ku dhawaaqdo iyagoo lugaynahaya ayay iman doonaan iyo iyagoo gaadiid saaran intaba waxayna ka iman doonaan dariiq walba ee fog waddan walba ee aada u fog ayay maaragtaahay ku iman doonaan walidaalik cabdullaahi bni cabbaas ayaa wuxuu leeyahay nebiyullaahi ibraahim wuxuu fuulay buurta abuu qubays markaasuu wuxuu yidhi ayuha nnaas ina allaha amaranii an unaadiya fi nnaasi bilxaj dadkana uu ilaahay wuxuu i amray inaan idin idin yeedho oo xajka maaragtaa aan idinkugu yeedho ayuha nnaasu ajiibuu rabbakum dadow rabbigiin adeeca oo hadalkiisa yeela oo xajka imaada fa ajaabahu man akhada allaahu miihaaqahu bilxaji ilaa yowmi alqiyaama waxaana markaas dhawaqaa nebiyullaahi ibraahim aqbalay qof kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u qadaray inuu maaragtaahay xajkan uu yimaado waxaa ka mid a walaalayaal faa'iidooyinka xajku uu leeyahay wuxuu xajku uu istaagaa booskii jihaadka waxaana laga helaa ajirka jihaadka laga helo ayaa xajka laga heli liannahu dabaraani wuxuu ku warinahayaa sanad wanaagsan waa xadiis sanadkiisa uu jayid yahay ayuu wuxuu ka warinahayaa xusein ibni caliy inuu yidhi jaaءa rajulu ilى اnnabiyi salى اllahu waslama calayh faqaala inii jabaan wa inii daciif faqaala haluma ilaa jihaadin laa shawkata fiih alxaj nin ayaa nabiga u yimid sala allahu wasalama calayh markaasuu yii rasuulka ilaahayow aniga waxaan ahay nin fulay ah waxaan ahay nin taag daran oon ka bixi karin jihaadka markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalama calayh haluma ilaa jihaadin laa shawkata fiih jihaad aan yacni u baahnayn hub iyo seef iyo geesinimo aan u baahnayn jihaadkaa ka qayb gal kaasoo xajka ah ayuu yihi nabigu sala allahu wasalama calayh waxaa kaloo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu sheegay xajku inuu istaagahayo booskii jihaadka ajirkii jihaadka oo aada u ballaaranna laga helahayo xajka waxaa nasaa-i uu ku warinahayaa sunankiisa sanad wanaagsan min xadiisi abi hurayra inuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh jihaadu alkabiiri waadaciifi waalmar'a alxaju waalcumra wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh odaga waayeelka ah iyo qofka daciifka ah iyo haweenayda saddexdaa xajkoodu saddexdaa jihaadkoodu alxaju waalcumra xajka iyo cumrada ayaa saddexdaas jihaad u ah waa qofka da-da ah iyo qofka daciifka ah iyo haweenayda saddexdaa waxaa jihaad u ah buu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh oo ajirkii jihaadka ay ka heli lahaayeen mid la mid ah iyo mid kasii badanba ay ka helahayaan xajka iyo cumrada waxaa kaloo xadiiskan wariyey imaam axmed ayaa musnadkiisa ku wariyey sanad saxiixa weliba isagu imaam axmed riwaayadiisa wuxuu ku siyaadiyey wasagiir caruurka yar caruurta yaryarka ah iyagana jihaad waxa u ah xajka inuu nabigu yidhi sala allahu wasalam calayhi taa ayuu maaragtaahay ku daray riwaayatu limaam axmed fii musnadih waxaa kale uu ibnu khusayma uu ku warinahayaa kitaabkiisa saxiixa ah min xadiisi ummina caaisha radia allahu tacaala canha inay tidhi caaisho waxaan idhi yaa rasuul allah hal cala annisaa'i min jihaad qaala calaykunna jihaadun laa qitaala fiih alxaju walcumra waxaa ibnu khusayma uu saxiixiisa uu ku warinahayaa xadiiskii caaisha inay tidhi ummunaa caaisha waxaan idhi rasuulka ilaahayow dumarka ma laga doonahayaa wax jihaadah oo jihaad miyaa laga rabaa dumarka markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalama calayh calayhinna jihaadun laa qitaala fiih alxaju walcumra dumarka waxaa ku waajibahaya jihaad aan seef iyo hub iyo madaafiic midna aan loo adeegsanaynin jihaadka noocaasa oon hubka lahayn oo dagaalka aan ahayn ayaa dumarka ku waajibahayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh kaasoo ah xajka iyo cumrada baleega walaalayaal haweenkii maadaama iyaga jihaadku uusan ku waajib ku ahayn ayuu sheegay nabigu sala allahu wasalam calayhi ajirkii jihaadka ay ka heli lahaayeen iyo mid ka sii badanba inay ka helahayaan xajka walidaalika waxaa la dooni qof walba ee muslima inay fadaa'ilka iyo midhaha aada u fara badan ay ka soo raadsato beytka ilaahay subxaanahu wa tacaala ay soo xajiso qofkii awood ilaahay uu siiyey waxaa kaloo faa'iidooyinka xajka ka mida walaalayaal xajka waxaa laysaga baabi'iyaa oo qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu ka aqbalo faqriga iyo hantiyarida ayuu xajku la dagaalamaa wuxuu kaluu kordhiyaa xajka faa'iidooyinka xajka ka mid a cumri dheerina wuu leeyahay oo qofka cumrigiisa ilaahay wuu u kordhiyaa subxaanahu wa tacaala faqriguna wuu baabi'iyaa xajka dadka isdhahaya haddaad xajisaan xoolaha idinka baaba'ahaya oo yacni saddexda kun oo dollar oo aad ku xajinayso qaanadii way ka maqnaan khasnadii way ka maqan tahay lacagtiiyaa kaa yacni kaa yaraanaysa hantidiiyaa kaa baaba'aysa haddaad xajiso miyaysan rumaysnayn hadalka nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi oo nabigu inoogu sheegay xajka in la yacni faqriga uu baabi'iyo cumrigana uu siyaadiyo waxaa tirmidi uu warinahayaa ibnu khusayma isaguna saxiixiisa uu ku wariyey ibnu xibbaan isaguna uu saxiixiisa ku wariyey min xadiisi cabdillaahi bni mascuud radia allahu tacaala canhu waana xadiis sanadkiisu uu saxiix yahay maadaama ibnu xibbaan iyo ibnu khusayma labadooduba ay saxiixa ay ku warinahayaan inuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh taabicuu bayna alxaji waalcumra fa inahumaa yanfiyaani alfaqra waaddunuub kamaa yanfi alkiilu khabata alxadiid waaldahab waalfida walaysa lilxajati almabruurati hawaabun ila aljanna subxaan allah wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh xajka iyo cumrada israacraacsiiya oo qofku markuu xajiyo cumradana ha ku daro maxaa yeelay xajka iyo cumradu waxay baabi'iyaan faqiirtinimada saboolnimada iyo dunuubta ayay baabi'iyaan in badan waxaanu aragnay oo tajribo aanu ku aragnay dadka hantiilayaasha ah oo qaarkood ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku karaameeyey sanad walba inay xajka yimaadaan waxay inoo sheegeen sanadkii ay laabtaanba in hantidooda ribix aada loola yaabo sanadkii ay soo xajiyaan inay ka helaan walilaahi alxamdu calaa dalik waa mistaaqan liqowli lmustafa sala allahu wasalama calayh xajka iyo cumradu waxay baabi'iyaan faqriga iyo dunuubta waa sida nabigu uu yidhi sala allahu wasalama calayhi sida birta daxalaysatay qofka birtumaha ah uu markuu u buufinayo dabka uu ku buufinayo wasaqda yacni ay uga daadato birta daxalaysatay daxashu ay uga daadato oo nadiif ay u noqoto sidaas oo kale ayaa xajka iyo cumradu ay qofka dunuubta uga nadiifiyaan sidaas oo kale ayay faqriga qofka uga nadiifiyaan waxaa kaloo xadiiskan xadiis la mid ah wariyey imaamulbayhaqi oo sunankiisa ku wariyey wuxuuna ahaa lafdiga bayhaqi taabicuu bayna alxaji waalcumra faina mutaabacat faina almutaabacata baynahumaa yasiidaani fi اlajal wayanfiyaani alfaqra wadunuub kamaa yanfi lkiiru lkhabath lafdiga bayhaqi wuxuu ahaa israaraacsiiya xajka iyo cumrada maxaa yeelay xajka iyo cumrada oo la guto oo la israacsiiyo waxay siyaadiyaan cumriga qofka sidaasuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh waxayna la dagaalamaan oy baabi'iyaan faqiirtinimada iyo dunuubta sida birta daxalaysatay markaa midka wax buufinahaya oo birtunka ah uu uga daadiyo daxasha marka riwaayatulbayhaqi fii sunanihi waxay tusin nabigu sala allahu wasalam calayhi inuu sheegay xataa xajku inuu kordhiyo qofka ajalkiisa oo qofkii waa labada shayoo insaanka bini aadamku uu aada u jecel yahay in faqrigana uu ka haro faqriga dilooday inuu ka haro cumri dheerna ilaahay uu gaarsiiyo labadaasna waxaa laga helaa xajka iyo cumrada sida nabigu inoo sheegay sala allahu wasalam calayh waxaa kaloo imaamu lbazaar uu musnadkiisa ku warinahayaa sanad saxiixa min xadiisi jaabir ibni cabdillaah inuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh maa amcara xaajun qad xadiiskaa bazaar ayaa sanad saxiixa ku warinahaya waa min xadiisi jaabir ibni cabdillaah maa amcara xaajun qad ruux xaaji ah ma faqiiro xajka qofka ku dadaala baahi iyo saboolnimo ma diloodaan ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh markaasaa waxaa lagu yidhi jaabir mal imcaar oo muxuu yahay imcaarku imcaarka aada sheegayso ma amcarada bal inoo fasir lafdiga imcaarka markaasuu jaabir wuxuu yidhi bimacnaa maftaqar yacni waxaa loola jeedaa ma faqiiro oo sabool ma noqdo ayaa loola jeedaa waxaa ka mida walaalayaal faa'iidooyinka xajka qofka xaajiga ah wuxuu xajka dhexdiisa ilaahay ku weydiisto in alla uu ka aqbalahayo haddii niyo wanaagsan ee yaqiin leh ilaahay uu ku baryo hantida uu ku xajinahayana ay noqoto hanti maaragtaahay xalaalah ikhlaasna uu ku soo xajiyo dar ilaahay oo ha lagugu ammaano iyo xaaji ha lagu yidhaaho midna aysan ka ahayn ilaahay ducadiisa waa aqbalaa walidaalika wuxuu imaamuulbazaar uu musnadkiisa ku warinayo sanad saxiixa min xadiisi jaabir ibni cabdillaahi radi allahu tacaala canhu inuu yidhi rasuulku sala allahu wasalam calayh alxujaaju waalcummaar wafdullahi tacaala dacaahum faajaabuuh wa sa'aluuh fa acطaahum wuxuu yihi rasuulku sala allahu wasalam calayh dadka xujayda ah iyo kuwa cumraysta waa wafdigi ilaahay wafdi ilaahay weeye maanta haddii adiga dad wafdi ah aada dibadda uga yeerato oo gurigaaga wafdigaasi ama xafiiskaaga ay marti ay kuugu noqdaan wafdigaas waxba ka reeman maysid inta awooddaada karaamo ah waad karaamayn walidaalika dadka xujayda iyo kuwa soo cumraysta ilaahay subxaanahu wa tacaala wafdigiisii weeye sidaasuu ku tilmaamay nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh ilaahay wuu u yeedhay inay soo xajiyaan ayuu ugu baaqay hadalkii ilaahay ayay yeeleen buu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh waxayna xaq u leeyihiin ilaahay waxay weydiistaan inuu ilaahay siiyo subxaanahu wa tacaala baleega walaalayaal waxaa ka mid ah faa-iidooyinka xajka nafaqada qofka xaajiga ah ama qarashka xajka uga baxa waa loo laba jibaari oo yacni ajirkeedu waa mudaacaf shilinka aad ku bixiso xajka waa lagu tadciifin ajirkiisa waa lagu laalaabi yacni sadaqo caadi ah ood sadaqaysatay intii aad ka heli lahayd ajir ka badan ayaad ka aad ka heli shilinka xajka aad ku bixisay walidaalika imaam axmed wuxuu musnadkiisa ku wariyey xadiis sanadkiisu uu wanaagsan yahay min xadiisi burayda inuu yihi rasuulku sala allahu wasalam calayh annafaqatu fi lxaj kanafaqati fi sabiili illaahi bisabci mi'ati dicf qarashka xajka lagu bixiyo wuxuu la mid yahay qarashka jihaadka lagu bixiyo oo kale toddoba boqol ayaa loo laalaabaa ajirka yacni qarashka maaragtahay uu ka helahayo toddoba boqol ayaa loo laalaabaa ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh baleega walaalayaal waa shilinkii kaaga baxa waa lagu laalaabi ajirkiisa waxaa kaloo faa-iidooyinka xajka ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka wafdigiisa ah ee wufuuduraxmaan ah ee xujayda ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu faanahayo malaa'igtiis subxaana allah adigoo addoon daciif ah ee gurigaagii ka soo baxay ee waajibkii ilaahay ku saaray gudanahaya ayaa ilaahay wuxuu kugu sharfi inuu malaa'igtiisa ilaahay kuugu faano oo yidhaaho eega addoommadaydii faradkii aan ku farad yeelay ayay maaragtahay gudanahayaan ayagoo guryahoodii ka soo safray ayagoo bannaankaa safan ayagoo dharkaa cadcad wata ayagoo basaasan ayagoo wasakhaysan ayagoo daalan ayay halkaa isugu yimaadeen waxaa imaamu axmed uu musnadkiisa ku wariyey min xadiisi abi hurayra inuu yidhi rasuulku sala allahu wasalam calayh in allaha yubaahi biahli carafaat malaa'ikata asamaa fayaquulu unduruu ilaa cibaadii haaulaa jaa-uunii shuchan qubraa xadiiska ibnu xibbaan iyo xaakim ayaa sanadkiisa saxiix yeelay wuxuuna xadiiskaa nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh ilaahay dadka carafa isugu yimid ee goobtaa carafo taagan ee xujayda ah wuxuu ilaahay ugu faanaa malaa'igta samada wuxuuna ilaahay ku leeyahay malaa'igtaydiiyay eega cibaadaday addoommadaydii addoomadaydii eega waa kuwan aniga ii yimid iyagoo basaasan wasakh leh boor leh dharkii cadcada wataa halkaa ku soo aruuray i weydiisanahaya dembi dhaaf rajaynaya raxmaddayda iyo jannadayda sidaas ayuu ugu faani dadka mowqifka carafaad isugu yimid ayuu malaa'igtiisa ugu faanay rabbi jalla wacalaa subxaana allah subxaana allah waa wax aada loo majeersado waa wax aada loogu dadaalo walaalayaal waxaa kaloo ka mid ah yacni fadaa'ilka xajku uu leeyahay in malaa'igtu ay salaamayaan dadka xujayda ah ee gawaarida ku xajinahaya diyaaradaha ku xajinahaya kuwa lugta kusoo xajinahayana ayba qoorta dhaafsanahayaan laakiin qofka bini aadamka ah waxyaalaha isaga waa laga xijaabay ma dareemahayo liannahu malaa'igta annagu waynala joogaan acmaasheenna ayay qorahayaan mana arkayno waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga xijaabay ayay ka mid tahay malaa'igta ayaa jidadka ku salaamaysa kuwa lugaynahayana way marag shumiyaan qoorta ayayna dhaafsadaan waxaa imaamulbayhaqi uu sunankiisa ku wariyey min xadiisi caaisha inay tiri caaisha allaha ka raali noqdee rasuulku wuxuu yidhi sala allahu wasalam calayh ina almalaa'ikata la tusaafixu rukaaba alxujaaj wa tucaaniqu lmushaah malaa'igtu waxay salaamaanay gacmo geliyaan xujayda kuwa lugaynahaya ee lugta ku xajinahayana wayba shumiyaan oo qoorta ayay dhaafsadaan subxaan allah liannahu qofka lugaynaya ayaa mashaqo badan oo daal badan sidaasaa marka isagu wuxuu mutaystay qadarin khaasa iyo sharfin gaara ayuu mutaystay sharfin gaara ayuu maaragtahay sidaa isagu uu ku mutaysanahayo waxaa kaloo faa'iidooyinka xajka ka mid ah dadka xujayda ah maalin walba waxaa ku soo degahaya boqol iyo labaatan ee raxmadda ilaahay ka mid ah intay maka joogaan oo beytka ilaahay ay dawaafahayaan oo kacbada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku cibaadaysanahayaan maalin walba boqol iyo labaatan naxariista ilaahay ka mid ah ayaa ku soo degaysa waxaa imaamulbayhaqi sanad wanaagsan uu ku warinaya waa xadiis sanadkiisu uu xasan yahay min xadiisi cabdillaahi bni cabbaas inuu yidhi cabdullaahi bni cabbaas wuxuu yihi rasuulku sala allahu wasalam calayh yanzilu llaahu kula yowmin calaa xujaaji beytih calaa xujaaji beytihi alxaraam yunzilu llaahu yunzilu llaahu kula yowmin calaa xujaaji beytihi alxaraam cishriina wa mi'a raxma sitiina liltaa'ifiin wa arbaciina lilmusalliin wa cishriina lilnaadiriin waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku soo dejiyaa dadka xujayda ah ee beytka ilaahay xajka u soo aaday boqol iyo labaatan naxariista ilaahay ka mid ah ayaa maalin walba ilaahay ku soo dejiyaa boqol iyo labaatanka lixdan naxariista waxaa la siiyaa kuwa kacbada dawaafahaya afartanna waxaa la siiyaa kuwa dukanaya ee salaada sunnooyinka ku mashquulsan labaatanna waxaa la siiyaa kuwa daawanahaya ee eegahaya beytka ilaahay iska fiirsanahaya walidaalika xadiiskan sanadkiisuu wanaagsan yahay wuxuu ina tusin annadaru ila alkacba cibaada kacbada la eegto la yska fiirsado keliya inay xataa cibaado ay tahay cibaado inay tahay subxaana allah waa arrin aada u cajiib leh waa arrin aada loo majeersado waa arrin aada loogu dadaalo walaalayaal waxaa kaloo ka mid a walaalayaal fadaa'ilka iyo qiimaha iyo darajada qofka xaajigu uu leeyahay qofka xaajiga ah hadduu xajka uu ku geeriyoodo oo isagoo camalkii iyo shaqadii xajka ku jira ama xajka usii socda hadduu geeriyoodo xisaab la-aan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa jannadiisa ilaahay uu geliyaa kami ma ka mid noqdo dadka xisaabta loo soo istaajiyo waa laga cafiyaa xisaabta qofka xajka ku geeriyooda jacalana allaahu min dalik jacalana allaahu min dalik ilaahay hanaga dhigo subxaanahu wa tacaala kuwa khaatimadooda iyo gebagabadoodu ay noqdaan dhulkaa barakaysan iyo camalkaas qiimaha badan iyagoo ku jira ee mukhlisiina ee ilaahay u aqbalay kuwii ku geeriyooda ilaahay hanugu daro subxaanahu wa tacaala waxaa tabaraani iyo abuu yaclaa iyo bayhaqi saddexduba ay ka warinahayaan caaisha inay tiri caaisho rasuulka ilaahi sala allahu wasalam calayhi wuxuu yidhi man kharaja lixajin aw cumra famaata fiih lam yucrab walam yuxaasab waqiila lahu udkhuli ljanna qaalat waqaala rasuulu llahi sala allahu wasalam calayh ina allaha yubaahi bitaa'ifiin waxay tidhi umuna caaisha rasuulku wuxuu yidhi sala allahu wasalam calayh qofkii xaj iyo cumro soo aada oo xajkiiyo cumradii ku dhex geeriyooda wax xisaaba looma bandhigo waxaana lagu yidhaah iska gal jannadan xisaab la-aan subxaana allah subxaana allah muxuu yahay walaalayaal bal waxaanu raadinayno intaa kaliya haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina waafajiyo maxaanu raadinaynaa walaalayaal waxaanu raadinayno oo ka qiimo badan maxay tahy in xisaabtii dhibka badnayd iyo mowqifkii haa'ilka ahaa iyo dhibaatooyinka aan la xamili karin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu cafiyo oo xisaab la-aan jannada iska gal lagu yidhaah taasi waa umniyo iyo yayadiil aada u sarreeya qof ilaahay uu doortay uunbaana taa gaari kara waxaa faa'iidooyinka xajka ka mida walaalayaal dunuubta dhammaantood inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka daadinayo kana cafinaayo qofka xaajiga ah uuna la mid noqonayo maalintii hooyadii ay dhashay ee adduunyadan uu ku soo biiray wax dembiya miyuu lahaa sagiira walaa kadiira tabicaat wa khayruha waxba ma uusan lahayn dembi yar iyo dembi weyn iyo xaq ilaahay iyo xuquuq bini aadam midna ma uusan lahayn markuu adduunyadan ku soo biirahayay sidaasoo kale ayuu xaajigu uu dunuubta ka noqdaa waxaa bukhaari iyo muslim labadooduba ay ka warinahayaan min xadiisi abi hurayra inuu yidhi abi hurayra rasuulka ayaan ka maqlay sala allahu wasalama calayhi isagoo odhanahaya man xaja falam yarfuth walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowmi waladathu ummuh qofkii xajkan soo aada oo xajka aflagaado iyo afxumo iyo faasiqnimo aan ku samaynin wuxuu dunuubtiisa maaragtaahay ka noqdaa maalintii hooyadii ay dhashay oo kale subxaana allah waa xadiis aad u weyn waa bishaaro aad u wanaagsan ee nebigu sala allahu wasalama calayh uu u soo gudbiyey dadka xujayda ah iyo kuwa cumraysanahaya dunuubtan walaalayaal na cuslaysay ee buuraha ka waaweyn oo dhabarrada aannu ku sidno haddii ilaahay fadligiis iyo raxmaddiis iyo karamkiis iyo jaahiisa ilaahay uu halkaa nooga daadiyo oo aannu ka mid noqonno kuwa dunuubtooda la cafiyey oo aannu la mid noqonno maalintii adduunyada aannu soo gelaynay saqiira walaa kabiirah midna aanaannu xambaarsanayn sow ma aha fadli aada u ballaaran sow ma aha qiimo aada u weyn taas waxaa lagu gaari karaa xajka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala xajka uu u fududeeyo sanad walba ilaahayna uu naga aqbalo ilaahayna khaatimadeenna uu wanaajiyo walidaalika sida a'immada intooda badan ay rajaxeen ayagoo xadiiskan ka ambaqaadaya oo uu ka mid yahay xaafidka weyn ibni xajar al casqalaani xajka waxaa lagu dhaafaa oo lagu cafiyaa haddii markaa shuruuddiisa la helo oo qofku yacni lacag xalaala uu ku soo xajiyo acmaashii xajkana uusan waxba ka seeraynin oo sidii saxda ahayd uu ku keeno ilaahay dartiina uu u xajiyo eebbana uu ka aqbalo haddii shuruuddaa la helo dembi oo dhan laa sagiira walaa kabiira looma haysta qofka ha noqdo dembigii yaraa ha noqdo dunuubtii waaweynaa halkaas ayaa looga daadin halkaas ayaa looga cafin halkaas ayaa wuxuu ka noqdaa xalay dhalay oo kale ayuu dunuubtiisii uu ka noqdaa qofka xaajiga ah laakiin waxaa shardi ah hantida aad ku soo xajisay inay tahay hanti xalaala alla dartiina aada ula jeedo oo ha lagaa sheego iyo ha lagugu ammaano iyo waa xaaji iyo waa xaajiyaddii weyneyd ha lagu yidhaaho midna aysan kaa ahayn haddana aad ku keento xajka sidii ilaahay iyo rasuulkiisu ay raalli ka ahaayeen oo acmaashiisii aad saxdo rabbina uu kaa aqbalo shuruuddaa haddii la helo waxaad ka mid noqon kuwa dunuubtooda la cafiyey ha noqoto dunuubtii waaweynayd ha noqoto dunuubtii yaryarayd xataa atabicaad xuquuqdii xataa bini aadamka halkaas ayaa lagaaga daadin ilaahayna qofkii bini aadamka ahaa oo xaqa kugu lahaa ilaahay ayaa kaa raalli gelinahaya maalinta qiyaamaha subxaanahu wa tacaala walaalayaal ilaahay ha nagu daro subxaanahu wa tacaala kuwa dunuubtooda ilaahay uu cafiyey ilaahayna uu ku manaystay raxmaddiisa ilaahay uu ku manaystay subxaanahu wa tacaala walidaalika imaamu muslim wuxuu saxiixiisa ku warinahayaa min xadiisi camri bni alcaas inuu rasuulku ku yidhi sala allahu wasalama calayhi camr bnu alcaas yaa camr amaa calimta ana alislaama yahdimu maa qablah wa ana alhijrata tahdimu maa kaana qablaha wa ana alxaja yahdimu maa kaana qablah wuxuu nabigu sala allahu wasalam calayhi uu ku yidhi camru bnu alcaas waryaa camru bnu lcaasow sow ma ogid islaamku inuu baabi'iyo oo uu dumiyo wixii dunuubah ee qofku gaalnimada uu ku sameeyey guud ahaanba in islaamka loogu dhaafo sow ma ogid hijradu inay baabi'iso wixii dunuubahoo hijrada ka horreeyey oo qofku mar hadduu soo haajiro in dunuubtiisii laga cafinaayo sow ma ogid camru bnulcaasow xajku asaguna inuu baabi'iyo wixii dunuuba ee xajka ka horreeyey inuu baabi'iyo sow ma ogid marka labadan xadiis waxaa laga qaadan labadan xadiis ee saxiixaynka xajku inuu markaas dunuubta dhammaan uu daadinayo oo dunuubta dhammaan xajka loogu cafiyo qofka xaajiga ah iyo gabadha xaajiyadda ah ha noqoto dunuubtii waaweynayd ee halista ahayd iyo kuwii yaryaraa guud ahaanba ha noqdo sidaas ayaana culimmadu ay u badan yihiin oo rag waaweyn ee fuqaha ah ee muxadisiinah ay markaa ay ku tageen walidaalika ayaa maaragtaahay masaladan mar la weydiiyey xaafid ibnu xajar alcasqalaani ayuu wuxuu ka qoray kitaab dhan in xajka dunuubta lagu dhaafayo kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn xataa tabiicaadka iyo xuquuqda bini aadamka lagu cafinayo kitaab wuxuu ka alifay magaciisa la yidhaaho quwat alxijaaj fii cumuumi almaqfira lilxujaaj waana kitaab aada u qiimo badan qofkii kitaabkaa daraaseeya ee kitaabkaa taalacda ee si wanaagsan u eega wuxuu ogaan in maaragtaahay xaqu iyo xujadu ay aad ugu weyn tahay in xajka lagu cafinaayo dunuubta kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn iyo xataa tabiicaadka iyo xuquuqda bini aadamka lagu daadinayo ayuu maaragtaahay aad maaragtaa aada u fahmi markaa kitaabkaa si wanaagsan aada u daraasayso haddaba fadaa'ilkaasoo aada u badan waxay tilmaamahayaan qiimaha walaalayaal xajku maaragtaahay uu iska leeyahay iyo xajku inuu yahay camal aada maaragtaahay u weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan uu ku farad yeelay qofkii gutana uu helahayo fadaa'ilkaas iyo qiimaha aada u fara badan haddaba markii halkaa maaragtaahay aanu ku joojinno muqadamadii koobnayd oo aanu ka bixinaynay fadaa'ilka iyo qiimaha iyo maaragtaahay qadarta uu leeyahay xajku waxaanu gelaynaa axkaamta xajka walaalkayga xaajiga ah iyo walaashayda xaajiyadda ahay waxaa muhima marka hore inta aadan xajka soo aadin oo safarka aadan soo gelin inaad ka hormariso dhowr arrimood kow horta waxaa laga maarmaana marka hore inaad wasiya aada hormariso ood soo dardaaranto ayaa sunno ah oo aada u wanaagsan liannahu waxa weeye waxaad gelaysaa safar aada u dheer aada u dhib badan mashaqadiisuna ay aada u fara badan tahay walidaalika culimmada ayaa waxay leeyihiin waxaa muhima xaajiga iyo xaajiyaddu intaysan soo safrin inay la soo dardaarmaan ahladooda waalidiintooda carruurtooda walaalahooda iyo deriska waxay markaa xuquuq ku lahaana inay cafis weydiistaan wixii dayn lagu lahaa daynkooda markaa ay iska bixiyaan hadday awoodi karaan liannahu xadiiskii cabdulaahi bni cumar ayuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh maa xaqu mri'in muslim lahu shay-un yuusii bih yabiitu leylatayni ilaa wa wasiyatuhu maktuubatun cinda ra'sih qof muslima xaq uma laha laba habeen inuu seexdo hadduuba leeyahay wax laga dardaarmo ilaa inuu dardaarankiisa qoro mooye marka xaajiyow waxaa muhima marka hore inaad dardaarankaaga aada soo qorto laba qof oo markhaatiyana warqaddaa qoraalka aada markhaati uga dhigto si hadhow aan loo inkirin oon loo oranin hebel ma qorin dardaarankan iyo heblaayo ma aysan qorin si aan markaa loo dhihinin waxaadna dardaarankaa ku caddayn wixii daynah ee adiga lagugu leeyahay iyo waxa daynah oo ummadda aad ku leedahay iyo sida aad jeceshahay in markaas laguu soo cafiyo markaad ilaahay la kulanto dadkuna ay kuu soo duceeyaan iyo inaad maaragtaahay wax madaalima oo dhan aad beri aad ka noqoto arrimahaas ayaa dardaarankaaga aad ku caddayn iyo hantidaada sidii loo wajihi lahaa ee loo maamili lahaa waxaa kaloo muhima oo wasaayaadka xajka laga hormarinayo ka mid ah walaalkayga xaajiga ah iyo walaashayda xaajiyadda ahay ku dadaala marka hore nafaqadu ama qarashka aad ku soo xajinayso inuu noqdo qarash xalaal ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu ogyahay meesha aad ka keentay oo uu kaa soo galay inay tahay jiha nadiifa dariiq nadiifa inuu kugu soo galay liannahu qofka xaaraanta kusoo xajinaya hantida lasoo dhacay iyo hantida biliiliqada dadka kusoo xajinaya waxay la mid yihiin qof doonaya mara nijaasowday inuu kaadi isaga mayro oo kaadi uu ku daahiriyo nijaastii ayay la mid tahay haddii nijaas haddaad tidhaah kaadiyaan ku mayrahaya dhib ayaa uun kuusii siyaadahaya mooyee wax kaa harahaya oo kaa dahirmahaya midna ma jiraan walidaalika ayaa nabigeennu sala allahu wasalam calayh xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa uu ku warinahayay ayuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalama calayh ee min xadiisi abi hurayra ina allaha tayib laa yaqbalu ilaa tayiba ilaahay waa alla wanaagsan waxaan wanaagsanayn oo xalaal aan ahaynna ilaahay ma aqbalo dadka qaar ayaa waxay iska maqleen waa la soo xajiyaa iyo xaaji ha lagu yidhaaho markaasay waxay ku soo xajinayaan hantidii ay shacabka ka boobeen qaarku waxaad arki ku soo xajinaya lacagihii isbaarada caruurtoodu maaragtaa ay ka siin jireen qaar waxaad arki ka soo xajinaya yacnii hantidii dowladdii dhexe markay burburtay baabuurtii dowladda iyo maaragtaa yacnii dhulalkii dowladda ayay soo iibsadeen markaasuu diyaaradda intuu soo raaco ayuu wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan soo xajiyo oo dembi dhaaf aan soo raadsado wuxuuna wataa markaas hantidii qaranka iyo hantidii shacabka wixii maaragtaahay xuquuqa oo maaragtaahay uu soo dhacay ayuu rabaa in dembidhaaf uu ku raadsado walciyaadu billaah marka waxaad ku dadaashaa walaalkayga xaajiga ahow iyo walaashayda xaajiyadda ahay inaad maaragtahay qarashkaagu uu noqdo aad ku soo xajinayso qarash nadiifa oo xalaala waxaa kaloo muhima inaad xajkaaga ka hormariso marka ugu horraysa in haddana ilaahay dartii iyo ikhlaas uu kaa noqdo xajkaagu oo aadan ula jeedin ha lagugu ammaano iyo ha lagaa sheego iyo waa xaaji ha lagu yidhaaho ilaahay dartii inaad maaragtahay u soo xajiso liannahu ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin dadka waxaa la amray uun inay ilaahay si daacad ay u caabudaan cibaadada ilaahay ay u saafigareeyaan qof kalena aysan maaragtahay cibaadadooda ula jeedin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu amray waxaa laga maarmaana marka sidaas awgeed adigoo maaragtahay soo dardaarmay oo qarashkii maaragtaahay ka fekeray jihada maaragtaahay uu kaa soo gelayo qarashku xalaal uu kuu yahay ikhlaasna sameeyey markaa haddana waa inaad haddana ku dadaasho inaad maaragtaa guriga markaad ka soo baxayso inaad soo akhrisato aayatulkursi inaad soo akhrisato liannahu aayatulkursigu waxay xifdi u tahay sharta insiga iyo sharta jinka ayay kaa xifdin waxaa kaloo laga maarmaana inaad markaad soo baxayso ducada safarka inaad akhrisatana waa laga maarmaan ducooyinka safarku way fara badan yihiin waxaa ka mid ah ducooyinka ugu muhiimsan allaahuma ilayka tawajahtu wa bika actasamtu allaahuma kfinii maa ahamanii wamaa lam ahtama bih allaahuma zawidnii taqwa waqfir lii denbii allaahuma inii acuudu bika min an adil aw udal aw azil aw uzal aw adlim aw udlam aw ajhal aw yujhala calay tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah waxaa dikrigaas iyo ducadaas ibnu sunni ayaa ku wariyey kitaabkiisa camal اlyowm wاlleyla bayhaqina wuxuu ku warinayaa kitaabkiisa asunan اlkubraa ayuu ku warinaya walidaalika waxaa muhima ducada inuu akhristo waxaa kaloo laga maarmaana inuu soo sagootiyo ahalkiisa iyo deriskiisa qofka xaajiga ah cafisna uu ka dalbo dadkii xuquuqda ku lahaa waxaa dhici karta inuusan markaa uusan dibba mar dambeba uusan wadankiisii iyo gurigiisii iyo ahalkiisii uusan ugu soo laaban oo xajkaba uu ku geeriyoodo ayaa dhici karta walidaalika qofka marka xaajiga ah markii diyaaradda uu soo fuulo waxaa sunno ah haddana inuu yidhaaho saddex goor allahu akbar allahu akbar allahu akbar alxamdu lilah subxaana aladii sahara lana hada wamaa kunna lahu muqriniin wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun markaasuu haddana saddex goor wuxuu leeyahay alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah subxaanaka allahuma inii dalamtu nafsii faqfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant ayuu markaa leeyahay markaas kabacdi ayuu wuxuu akhristaa ducada safarka ah ayuu akhristaa oo wuxuu leeyahay allaahumma hawin calaynaa safarana allaahumma inii asaluka fii safari allaahuma inaa nas'aluka fii safarinaa hada albira waataqwa wa min alcamali maa tardaa allaahumma hawin calaynaa safarana hada wadwi cannaa bucdah allaahumma anta asaaxibu fi safar wاlkhaliifaة fi اlأhli wاlmaal allahuma ina nacuudu bika min wachaaءi الsafar waka'aabat اlmandar wa suuءi اlmunqalb fi اlأhli wاlmaali wاlwalad xadiiskaas in sidaa loo ducaysto imaamu muslim ayaa saxiixiisa ku soo saaray nabigeenna ayaana nagala dardaarmay salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh ducadan waa duca aada muhim u ah macnaheeduna waxay tahay ilaahu safarkaygan waxaan kugu weydiisan wanaagga iyo alla ka cabsiga inaad iwaafajiso ilaahuw safarkaygan ii fududee dhulka aada u fog ilaahuw ii soo gaabi ilaahuw adigaa safarkayga saaxiib igula ah ilaahuw adigaan kaaga tegay ahalkaygii iyo maalkaygii adaa wakiil iiga ah ilaahuw waxaan kaa magangeli dhibaatooyinka safarka iyo si xun inaan u soo gadoomo anigoo aan wanaagsanayn inaan soo laabto ayaan kaa magangalay ahalkii iyo maalkii iyo carruurtii anigoo ka naxaaya oo ay xuxun yihiin inaan u soo laabto ayaan ilaahu kaa magan galay sidaa ayuu maaragtaahay leeyahay walidaalika aadaabtaas ayaa la doonayaa inuu maaragtaahay qofka xaajiga ah uu hormariyo waxaa kaloo laga maarmaana markii maaragtaahay diyaaradda uu soo koro oo safarka uu yahay iyo inta uu xajka ku jiro guud ahaanba inuu ducada badiyo liannahu waxaa soo arooray oo ka sugnaaday nabigu sala allahu wasalam calayh musaafirka ducadiisa in la aqbalo imaam axmed wuxuu kitaabkiisa musnadka uu ku wariyey abu daawuudna uu sunankiisa ku warinahaya tirmidi isaguna uu sunankiisa ku wariyey inuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh halaathu dacawaatin mustajaabaat laa shaka fiihin dacwat lmadluum wa dacwat lmusaafir wa dacwat lwaalidi calaa waladih saddex duco waa la aqbalaa shakina kuma jiruu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh qofka laga gardaran yahay habaarkiisa iyo musaafirka ducadiisa iyo waalidka oo carruurtiisa u duceeya saddexdaa shaki kuma jiro waana la aqbalaahu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh laakiin riwaayada abi daawuud kuma sugna lafdiga calaa waladihi lafdiga calaa waladihidaas waxaa la gaar noqday riwaayada imaam axmed ayaa la gaar noqday iyo tirmidi abu daawuud isagu wuxuu ku sinay uun wa dacwatu lwaalidi laakiin riwaayaadku hal macno uun ayay isugu imaanayaan waxaa marka muhima oo qofka xaajiga ah ahmiyad gooni ah u leh inuu ogaado axkaamta xajka axkaamta xajka walaalayaal waxay ka kooban yihiin arkaan iyo waajibaad ayay ka kooban yihiin waxaana marka hore laga maarmaana inuu xaajigu ogaado horta xajku yuu ku waajibaa shuruudda xajku uu ku waajibayo shuruudda xajka uu ku waajibahayo shan shardi wey awalan qofku waa inuu horta muslim yahay gaal dee waxaa ka horeeya xajkiisii towxiidka inuu horta soo galo waxaa kaloo shardi ah qofka xajka uu ku waajibayo inuu yahay qof qaangaarah carruurta aan qaangaarka ahayn si kastooy aabbahood uga dhaxlaan hanti fara badan xajku waajibku ma aha waxaa kaloo shardi ah qofku inuu caqligii leeyahay hadduu qofkii hantiilaha ahaa uu iska waalan yahay oo majnuun uu yahay oo caqliba uusan lahayn oo garaad uusan lahayn isagana maaragtaahay xajku waajibkuma laha hanti kastuu yeesho waxaa kaloo shardi ah qofku inuu xor yahay qofka haddii la addoonsanayo isagana xaj kuma waajibo waxaa kaloo shardi ah shuruudu wujuubi alxaj qofku inuu musadic yahay oo awood uu leeyahay hanti uu diyaaradda ku raaco oo hoteelka uu ku kiraysto oo dadkii nafaqadooda iyo biilka uu biili jiray waxay intaa ay sii cunaan uu maaragtaa uga tegi karo istidaacada iyo awooddaa qofkii leh ayaa markaasi xajku uu ku waajibaa marka istidaacada nafteeda awoodda nafteedu waxay leedahay yacni shuruud qofku waa inuu heli karo diyaaraddii uu xajka ku aadi karo sahayna waa inuu heli karo dariiqa jidka loo marahayo xajkana waa inuu aamin yahay waa inuuna caafimaad qabo qofku de qofku hadduusan caafimaad qabin ou markaa xanuunsanahayo waxaa ka harahaya markaas istidaacada alistidaaca binnafs yacni waxaa imanahaya laakiin istidaaca bilkhayr qofku hadduu macduub noqdo oo kale oo caajis uu noqdo diyaaraddii isku celi karin wuu xanuunsan yahay hantina wuu haystaa xajku wuu ku waajibi laakiin qof kaluu wakiil ka dhigan oo wuxuu leeyahay markaa iga soo xaji waa qofka macduubka ah oo xaajiska ah oo diyaaraddii aan isku celi karin laakiin hantilaha ah qof kale ayuu qarashka u dhiiban markaasuu leeyahay iga soo xaji waxaa kaloo shardi ah socodku haddana xilliga yacni inuu kuu fudud yahay oo aad ku gaarayso carafadii xajkii inaad gaarayso acmaashiisii ayaa haddana shardi ah shuruuddaa haddii la helo ayaa markaa qofka xaajiga ah laga doonahayaa inuu soo xajiyo waxaa marka laga maarmaan ah in la ogaado farqiga u dhexeeya axkaamta xajku waxaa ugu muhiimsan waajibaad iyo arkaan marka farqiga u dhexeeya waa inuu xaajigu ogaado arkaanta iyo waajibaadka horta rugniga iyo waajibka farqiga u dhexeeyahay wuxuu yahay marba haddii shaygan lagu yidhaha waa ruknun min arkaani alxaj macnihiisu waxaa weeye inaad la timaado mooye si kale xajku kuma ansaxaayo yacni wax kale soon walaa fidya walaa yacni dabx wax booskiisa geli karaahi ma jiraan shaygu haddii lagu yidhaha waa ruknin min arkaani alxaj inaad la timaado mooye si kale xajku kuguma ansaxaayo laakiin mar haddii lagu yidhaaho shaygan waa waajib oo waajibaadka xajka ka mid a macnaheedu waxaa weeye haddii waajibka aad ka tagtid booskiisii waxaa geli kara yacni neef inaad gowracdo ama inaad soomto waxyaalo kale ayaa geli kara booskiisa waajibaadku xoogaa way ka fudud yihiin arkaanulxaj ama arkaanulxaj yacni wax kale samayn mooye wax kale ma lahan marka arkaanta xajku waa lix arkaan ulxaj awala anniya de qofku waa inuu niyeysto inuu maaragtaahay xajinaayo inuu niyeysto waa laga maarmaan waxaa la niyeysanahayaana waa saddex shay mid ka mid a liannahu anwaacda xajka loo niyeystaahay waa saddex ifraad tamatuc iyo qiraan ifraadka waxaa la yidhaahaa qofku inuu cumrada dib u dhigto oo xajka uu soo hormariyo marka hore inuu xajiyo markii xajku u dhammaado kabacdi uu cumrada uu sameeyo kaa waxaa la yidhaha xajul ifraad qiraankana waxaa la yidhaha inuu xajkii iyo cumradii hal mar uu isku niyeysto oo nawaytu alxaja waalcumra hal mar uu isku yidhaaho oo markaa acmaashii xajkuu samayn cumraduna xajkii iska soo hosgeli kaana waxaa la yidhaha qiraan tamatucuna waxaa weeye inuu qofku marka hore cumrada hormariyo xajkana uu dib dhigo taasaa ka mid a suwarta tamatuca ah wuu soo cumradu hormarin kabacdiiu xajka uu yacni dib dhigan saddexdooda marka waxaa ugu fadli badan a'immadu way isku khilaafeen iyo saxaabada nebiga sala allahu wasalam caleyh laakiin adilada marka la eego axaadiista waxay u badan tahay adiladu oo saxna ah inuu ifraadku uu ugu fadli badan yahay yacni inaad marka hore xajka aada hormarsato cumradana aada dib dhigato hada huwa alafdal walarjaxu daliilan liannahu caaisha iyo jaabir iyo cabdullaahi bni cumar ayaa waxay warinayaan xajkii nabigu sala allahu wasalam caleyh inuu qaabkaa u dhacay oo ifraad uu ahaa dee wax uga maaragtaa xog ogaalsanna ma jiro waa saddexda maaragtaa aada ugu xog ogaalsan uguna dhuunduleelay qaabkii nabigu uu xajiyey sala allahu wasalam caleyh midda kale waxyaalaha taa sii xoojinahaya waxaa ka mid ah alkhulafaa larbaca ee saxaabada ugu fadli badnaa wax uga dadaali ogna aysan jirin sunanta nabiga sala allahu wasalam caleyh afradu lxaja bacda rasuuliillah ifraaday ku xajiyeen weliba xataa sayidina cumar bnu lkhadaab toban xaj oo uu xajiyey tobankaba noocaasuu ku xajiyey ifraad ayuu ku xajiyey sida imaamu nawowi raximah llahu tacaala sharxa muslimkiisa sharxa saxiixu muslimka uu ku qeexay oo uu ku caddeeyey marka saddexdaba yacni waad u xajin kartaa ifraad tamatuc iyo qiraan laakiin ifraadka ayaa ugu fadli badan waxaana ku xiga tamatuca marka ifraadka isaga wax dhiigoo ka waajibahaya ma jiraan waxyaalaha tusinahaya ayay ka mid tahay fadligiisa iyo qiimihiisa labada kale haddaad ku xajiso tamatuca iyo qiraanka waxaa lagaa doonahayaa dhiig inaad gowracdo yacni neef ariya inaad gowracdo ayaa waajib kugu noqonaysa haddaad u xajiso tamatuc ama aad ku xajiso qaabka qiraanka ayib marka arkaanta xajka ayaanu wadnay niya alwuquuf bicarafa banka carafa la istaago waa ruknun min arkaani alxaj oo xajku uusan ansixayn isaga la-aantiis dawaafka oo marka aanu ula jeedno dawaafu rugni ama dawaafu lifaada dawaafka loo yaqaano dawaafu lifaada oo maalinka tobanaad ee bisha dilxija ay tobanka tahay dawaafka la samaynayo oo la yidhaaho dawaafu rugni ama dawaafu lifaada isaguna arkaanta xajku ku jira inaad samayso mooye si kaleo xajku uu kaaga ansaxayaa ma jiraan waxaa kaloo arkaanta xajka ka mid a sacyi assacyi bayna asafa walmarwa labada buurood oo safa iyo marwa dhexdooda la socdo ayaguna sacyigaas wuxuu ka mid yahay min arkaani alxaj isaga la-aantiis yacni wax maaragtaahay xaja oo ku ansixi kara ma jiraan leannahu xadiiskii daara qudni iyo bayhaqi ay sanad wanaagsan ku warinayeen ayaa nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh ayuhannaas iscaw fa ina asacya qad kutiba calaykum dadow safaye marwa dhexdooda socda liannahu waa laydinku waajib yeelay sacyiga waxaa kaloo arkaanta xajka ka mid ah xalq yacni xiirashada marka hadda inta waxaanu sheegnay niyadii iyo quuf bicarafa dawaaf sacyi xalqi oo maalinta tobanaad la xiiranayo bisha dilxija ay toban tahay shan shantaas waa arkaanulxaj haddii lagu daro atartiib fii mucdami alarkaan lixu ku noqon oo arkaanta intooda badan yacnii in la kala tartiibiyo oo kaa doonto aadan soo hormarin karin iyadana waa lagu daraa arkaanta waa lagu daraa leanno kaa doonta sooma hormarin kartid maalan haddaad tidhaaho waxaan hormarin dawaafkii dawaaful ifaada wuquuful carafana waa dibdhigi dee kaama ansaxayo taas waajibaadka xajka waajibaadka xajka waxaa ka mid ah alixraam min almiiqaat horta miiqaadka inaad ka soo xirato yacni waxaa jira nabiga sala allahu wasalam caleyh adduunka dadka muslimiinta ee caalamka ka imanahaya qolo walba nebigu sala allahu wasalam calayh wuxuu u sameeyey mawaaqiit ayuu u sameeyey yacni meel ay ka soo xajiyaan ayuu u sameeyey oo xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen annahu sala allahu wasalam calayhi waqata liahli lmadiina da alxulayfa waliahli الshaam aljuxfa waliahli najdin qarna almanaasil waliahli اlyaman yalamlam waqaala huna lahuna waliman ataa calayhina min gayri ahlihinna miman araada alxaja walcumra xadiiskii saxiixayn bukhaari muslim ay warinahayeen oo caalamka daafihiisa muslimiinta ka imanahaya qolo walba ilaahay meel ay qolo walba nabigu sala allahu wasalam caleyh meel ay xajka ka soo xirtaan ayuu nabigu u calaameeyey dadka dhinaca madiine ka imanahaya ama ha noqdaan dadka madiine degan ama adigoo ku hormaray ziyaaradii nabiga sala allahu wasalam caleyhi oo dariiqa madiine markaa soo maray noqo dalxulayfe meesha la yidhaha ay ka soo xiranayaan oo miiqaad u ah dadka dhinaca shaam ka yimaadana waxay markaas ka soo xiranayaan juxfa meesha la yidhaaho dadka dhinaca najdi ka imanahaya waxaa nabigu u calaamiyey sala allahu wasalam caleyhi qarna almanaasil dadka yeman iyo soomaaliya iyo ethoobiya dhinacaa ka imanahayana wuxuu nabigu sala allahu wasalam caleyhi u calaameeyey yalamlam walidaalika marka miiqaadkaa inaad ka soo xirato meel miiqaada haddaad yacnii dariiqa soomaaliya aad ku timaado miiqaad kale aadan soo marin waxaad ka soo xiran yalamlam laakiin haddii aad markaas yacni ku timaadid yacni ziyaarada nabiga sala allahu wasalam caleyh madiina almunawara haddii aad hormarsatid dee markaa ahlumadiinaad ka mid noqotay oo meesha ahlulmadiina ay ka soo xarmadaan ayaad xajka adiguna ka soo xarman oo ahlumadiina dee waxay ka soo xarmadaan meesha la yidhaaho dalxulayfa dalxulayfa marka adigana aad ka soo xarman leannu xajku wuxuu leeyahay laba miiqaad miiqaad zamaani iyo makaani midka zamaaniga ah yacni waa wakhtiga xajka la-aan wakhtiga la-aantiis aan la xihan karin leannu salaadu siday wakhti u leedahay ayaa xajkuna wuxuu u leeyahay wakhti la xirto maaha bishaan doonaan iska xajin bishaan doono ayaan iska xajin ma aha leannahu ma aha qofku hadduu yidhaha ramadaan oo kalean iska xajin ma ansaxahayo dulqacda bisha la yidhaaho dulqacda iyo dulxija maaragtaahay tobankeeda waa wakhtiga maaragtaahay xajka maaragtaa la xirto oo loo yaqaano almiiqaatu zamaani miiqaadka zamaaniga ah ayaa la yidhaha laakiin hadda waxaanu ka hadlayna waxaa weeye waa miiqaatu lmakaani ayaanu hadda ka hadlaynaa ma aha inaad tidhaa maaragtaahay hadda ramadaankii oo kale ayaan maaragtaa xaj iska soo xiran oo aan iska soo xajin oo xajkii aan iska soo hormarin si ma culayskiisu uu ii daayo ma aha inaad tidhaahid marka miiqaadka zamaaniga ah waa bisha shawaal iyo dulqacda iyo tobanka dilxija intaas mooye wakhti kale xaj lama xihan karo shawaal dulqacda wa cashru layaalin min dilxija laakiin haddaad tidhaa ramadaan aan iska sii xiran dee wax kaa ansaxahaya iyo cid kaa yeelaya taasi ma jirto marka waxaanu hadal haynay waajibaadkii alixraam min almiiqaad goobta loo calaameeyey xajka qolo walba goola goob ayaa nabigu u calaamiyey sala allahu wasalam caleyh goobta inaad ka soo xirato iyo ramyiga dhagax tuurka waa waajib isaguna almabiit bimusdalifa meesha musdalife la yidhaah oo iyadana yacni la baryo oo halkaa la seexdo almabiit bimina mina la seexdo iyo dawaafu lwadaac oo waajibaadka xajka ka mid oo qofku markuu waddankiisa usoo safraayo inuu kacbada soo sagootiyo ah iyo ijtinaabu lmuxaramaat waxyaalaha muxaramaadka ah ee la xarimay ee laga fogaado muxaramaadka aanu sheegi doono laga fogaado lixdaasna waxaa la yidhaah waajibaat lxaj intaa marka qofku inuu xafido xaajigu waa laga marman oo si uu u kala ogaado farqiga u dhexeeya arkaanta iyo waajibka waxaa haddana muhim ah in la kala ogaado muxaramaat ulxaj waxa la yidhaah ama muxaramaat ulixraam oo qofku marba hadduu maaragtaahay salaada intaadan xidhan so waxyaalo kuu xalaal ahaan jiray oo markaad xidhato kaa xaaraam noqonayaa ma jiraan xajkuna waa sidaasoo kale waxaa jira waxyaalo oo markaas intaadan xajka xidhan oo aadan niyeysan xalaal ku ahaa jiray laakiin markii xajkii aad niyeysatood xidhato kaa xaaraam noqonahayaa jira muxaramaadka marka ilaa waxay gaarahayaan toddobo ilaa toddobo way gaarahayaan muxaramaadka waxyaalaha xaajiga xaaraamta ka ah kow waxaa xaaraam ka ah ninka xaajiga ah waa ninka bis inuu madaxa astiro marba hadduu xajkii xirto u niyeysto nawaytul xaja uu yidhaaho oo u niyeysto madaxa inuu asturaahi waa xaaraam waa ninka hadde waxaanu ka hadlayna ogaada gabadha kuma jirto xaajiyadda ah gabadhu waa waajib inay madaxeeda asturato laakiin ninka weye waxaanu ka hadlayno marka ninku inuu madaxa asturaahi waa xaaraam ama ha ku asturo yacni go' ama ha ku asturo koofiyad uu qaato ama shay kale ha ku asturo lama ogola madaxa inuu ninku asturo waxaa kaloo sidaasoo kale muxaramaadka ka mid ah ilaa xadiiskii bukhaari waa kii ahaa laa yalbasu alqamiis wala alcimaama wala alburnus ninku qamiis ma xidhan karo oo cimaamad ma xidhan karo oo koofi ma xidhan karo waa kii nabigu yidhi sala allahu wasalam caleyh haaniyan muxaramaadka waxaa ka mid ah adiib wax udgahaya nin iyo naagtaasi shirkay ku yihiin wax udgahaya xaajigu inuu isticmaalo waa xaaraam waxyaalaha ay fududaystaan xujayda qaarkood aysan ku baraarugsanayn waxaa ka mid ah saabuunaha udgahaya laguma qubaysan karo gabadha xaajiyadda ah iyo ninka xaajiga labadooduba waa isku mid kuma qubaysan karaan saabuumuhu hadday yihiin saabuumaha yacni udgahaya oo diibka ee carafta leh waa xaaraam inay ku qubaystaan qofkii ku qubaysatana neef ariya inuu gowraco ayaa waajib ku noqonahaya dadka qaar aan arrinkaa ku baraarugsanayn waxaa jira saabuumaha magaalada madiina almunawarana waa lagu iibiyaa yacni baqaalooyinka qaarkood makana waa lagu iibiyaa qaybo ka mid ah saabuun ulixraam saabuun la yidhaaha jirta oo loogu talagalay dadka xujayda ay ku mayrtaan oo wax uduga iyo carafa aan lahayn saabuumaha waa inaad raadsataan walaalayaal xujay haddii aad tihiin amaa saabuunaha tiibka leh waa xaaraam looma dhowaan karo oo udgahaya waxaa kaloo ka mid ah muxaramaat ulixraam madaxa in la subko iyo garka waa xaaraan haweenayda iyadana waa sidoo kale waa la mid inay madaxa yacni subag ama saliid ay marsadaan waa ka xaaraam laakiin iska jir oo ku baraarug kuma jiraan lugaha iyo gacmaha iyo xaajiga wuu iska saliidaysan karaa waxaa la diidahayo hadduu nin yahay waa garka iyo madaxa hadday haweentahana waxaa la diiday inay saliid ama subag ay marsato madaxeeda amaa lugaha iyo gacmaha iyo taa waa layska marmarsan karaa wax dhiba ma lahan waxaa kaloo muxaramaatulixraam ka mid ah alxalq wa qalmu dufr yacni in wakhtigii xiiritaanka maalintii tobanaadka iyadoon la gaarin inuu qofku tintiisa uu iska xiiro ama xataa hal xabo oo tina uu iska jaro waa xaaraan hal xaboo tina hadduu iska jaro koombo yacni hal koombo ama mud oo raashina ayaa waajib noqonahaya masaakiinta xaramka inuu ku sadaqaysto nin iyo naagna waa isla mid taa tinta lama jari karo ilaa laga gaaro wakhtiga loogu talagalay oo bisha dilxija ay toban tahay waxaa kaloo xaaraam noqonahaya cijiyaha in la iska jaro waa xaaraan waxaa kaloo xaaraam noqonaya oo xaajiga iyo xaajiyadda gabadhuna waa la mid arrimahan aanu sheegayno cijiyaha iyaduna ma jari karto nikaaxuna waa xaaraan haddii la sameeyana maba ansaxahayoba yacni gabadhii xaajiyadda ahayd inay nin ku shukaansato xajka gudihiisa ay ku nikaaxsato ama ninkii xaajiga u gabar intuu shukaansado u xajkii uu ku nikaaxsado waa xaaraan maba ansaxahayo nikaaxa haddii la sameeyo waa xadiiskii laa yankixu lmuxrim walaa yunkax ee nabigeenu sala allahu wasalam caleyh yidhi qof xaj soo xirtay mana nikaaxsan karo qof kalena waxba uma nikaaxin karo waxaa kaloo xaaraama sidaas oo kale jimaaca iyo muqadamaadkiisa yacnii ninkii xaajiga ahay gabadhii xaajiyadda ahaa yacnii ninku inuu xaaskiisa uu tago ama gabadhu ay maaragtaahay u suurtogeliso ninkeeda inay maaragtaahay uu tago u isticmaalo waa xaaraam muqadamaatljimac waxyaalaha la yidhaaho jimaaca hordhaca u ah oo isku tagga laga hormariyo sida maaragtaahay shushuminta iyo isdhunkooshada iyo issalaaxidda iyo arrimahaasoo dhan iyaguna waa xaaraan waxaa kaloo muxaramaadka ka mid ah xaajigu inuu maaragtaahay ugaarto waa xaaraam isagana waxaa kaloo muxaramaadka ka mid ah xaramka nabaadkiisa in la gooyo geedaha xaramka ka soo baxaaya in la gooyo iyaduna maaragtaahay waa xaaraam ilaa geeduhu inay yihiin geedo maaragtaahay yacni dad bini aadama ay tallaaleen mooye geedaha iyagu maaragtaa iskood u soo dhasha in la gooyo waa xaaraam marka intaas ayaa horta muhima qofka xaajigu inuu xifdiyo arkaanta waa inaad xifdiso muxaramaat lixraam arkaantii waa inaad xifdiso oo aanu soo sheegnay waajibaadkii aanu soo sheegnayna aada xifdiso muxaramaat lixraam iyadana aada xifdiso waa laga maarmaan intaa markaa axkaamta guud ahaan si mujmalah haddii aad u xifdiso waxaa kuu sahlanaanaya inaad markaa si toosa aad yacni xajkii aada u guda gasho ayaa markaa kii fududaanaya oo adigoo markaas yacni arkaantii iyo maaragtaahay kala ogaaday waajibaadkii iyo muxaramaadkii waxaa kuu fududaanaya markaas inaad yacni maaragtaahay xajkii aada gudato oo sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuugu talagalay inaad xajkii aada u gudato marka haddii arrimahan aanu faahfaahin aanu ka bixinno ilaa si jumla ahaan ayaan axkaamta hadda aanu u duuduubnaye haddaanu faahfaahinno horta kow waxaanu baranaynaa ninka xaajiga ee gabadha xaajiyadda ah markii maaragtaa ay galaan magaalada maka axkaamta laga doonayo horta maka markii la galo waxaa laga maarmaan ah qofku horta inuu qubaysto yacni kow qofku maaragtay markuu maka gelahayo inuu qubaysto waa sunna qubayskaasi waajib ma aha waa sida loogu qubaysanayo ixraamka yacni xajka markaad xihanayso miiqaadka meesha miiqaadka ama kasoo xiro markaad madiine ka timaadid alxuliifo kasoo xiro ama yalamlam kasoo xiro meel miiqaada markaad kasoo xiranayso qubaysaad ka hormarin qubayskaasi waa sunno maka markaad gelayso beledka ilaahay ee qiimaha badan isagana inaad yacnii qubays aad ka hormariso isaguna waa sunno waxaa kaloo la doonahayaa maka markii aad gashid kow horta shaqo waxaad ka bilaabay dawaafka la yidhaaho dawaafulquduum oo sunno ah waa sunna dawaafkaasi waajib ma aha liannahu masjidka xaramka xaramulmaki sida masaajidda kale axkaamtu uga duwan yahay waxaa ka mid ah yacni masaajidda kale markii la tago waxaa lagu salaamaa taxiyatulmasjid laba ragco masjidulxaraam isaga labadiisii ragco booskoodii waxaa gelahaya dawaafka la yidhaaho dawaafulquduum marka shaqada aad maka ka qabanayso kow horta markaad gasho xaramka waa inaad yacni kacbada aado oo kacbada toddoba goor aad dawaafto dawaafka sunnada ah ee loo yaqaano dawaafulquduum markaad dawaafulquduumkaa dhammayso waxaa wanaagsan haddana inaad iska sii hormariso sacyiga le-annahu sacyigii maalinta tobanaadka aad samayn lahayd markaad maka soo gasho iska hormari dawaafulquduumka bacdi safa iyo marwo toddoba goor soco hadhow marka sacyi kale sacyigii rugniga ahaa hadhow maalinta tobanaadka wuu kaa dhacahaya oo lagaa dooni maayo waxaa kaloo muhima xaajigu iyo gabadha xaajiyadda ah intay joogaan xaramka masjidulxaraam inay aada ugu dadaalaan salaada jamaacada inay maaragtaa ku tukadaan masjidulxaraam liannahu waxaa ka sugnaaday nabigeena sala allahu wasalama calayh waxaa ka sugnaaday inuu nabigu yidhi sala allahu wasalama calayh boqol kun oo salaadood ayuu ku ajir yahay masjidkaa lagu tukado halkii salaadood boqol kun oo salaadood ayuu maaragtaahay ka fadli badan yahay oo masaajida kale lagu tukado boqol kun oo salaadood marka markii culimmada islaamku ay xisaabeen waxay la mid noqotay salaadihii maaragtaahay aad tukan jirtay yacnii konton iyo saddex sano salaadihii aad tukan jirtay waxaa ka fadli badan oo masaajida kale aad ku tukan jirtay hal salaad oo masjidulxaraam aad ku tukato marka waxaa laga maarmaana in salaada noocaas oo kale ah aad aada ugu dadaasho oo masjidulxaraam aad ku dadaasho inaad mar walba maaragtaahay aad ku tukato salaada si aad uga faa'iidaysato inta aad maka joogtid waxaa kaloo sunnooyinka ka mid ah qofku markuu xaramka maaragtaahay uu gaaro duca ayaa la sunneeyaa inuu ku ducaysto uu yidhaaho allahuma hada xaramuk wa amnuk faxarimnii cala annaar waaminii min cadaabik yowma tabcasu cibaadak wajcalnii min wliyaa'ik wa ahli taacatik ilaahu kani waa xaramkaagii waa dhulkaagii ammaanka ahaa ilaahu naarta iga xarim ilaahu cadaabkaaga iga ammaangeli maalinta addoommadaada aad soo saarayso ilaahu iga mid yeel dadka owliyadaada ah ood jeceshahay oo ku adeeca waxaa muhima xaajigu inuu inta uu xaramka joogo aadaabta xaramka uu ilaaliyo kuna dadaalo inuu maaragtaahay yacni ixtiraamo beledka uu joogo inuu yahay beledkii ugu qiimaha badnaa adduunka ugu khayrka badnaa waa maka almukarama iyo xaramkii waa inuu ku dadaalo khushuuca iyo khuduuca xaajigu inuu qalbigiisa uu kusoo xaadiriyo waa inuu iska ilaaliyo laqwiga iyo rafadka xaajigu liannahu xajka mar haddii aan laga ilaalin rafadka iyo laqwiga aan laga ilaalin wuxuu noqonahayaa xaj aan ajir laga helinin liannahu ilaahay subxaanahu wa tacaala aadaab fara badan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu inoogu sheegay qofka xaajiga ah inuu ilaaliyo ay laga maarmaan tahay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay faman farada fiihina alxaja falaa rafatun walaa fusuuqun walaa jidaala fi lxaj qofkii xajka niyeysta oo xajka soo aada falaa rafathun walaa fusuuq afxumo lagama doonaayo inuu sameeyo waa xaaraan inuu daacada ilaahay wax ka baxsan uu sameeyo waa xaaraan inuu murmo oo xajka gudihiisa uu ku murmo iyo xaramka waa xaaraan arrimahaasoo dhan waa inaad maaragtahay ka ilaaliso xajkaaga waa inaad ku mashquusho xaaji qur-aanka ilaahay inaad akhriso iyo tasbiixda iyo salliga nabiga sala allahu wasalam calayhi waa inaad khushuuc inta awoodaada ah aad ku khushuucdo waxaa la doonayaa inta maaragtaahay masjidka aad joogto inaad uga faa'iidaysato ood ilaaliso aadaabta masjidka masjidulxaraam waxaana u bannaan qofka xaajiga habeen iyo maalin labadaba inuu maaragtaahay soo galo yacnii xaramka yacni maalin gaar loo gelaayo ama habeen gaar loo gelaayo ma jirto wakhtigii la doono ayuu maaragtahay soo geli karaa waxaa xaajiga yacni sunno ah kacbada markuu arko inuu ducaysto liannahu waxaa culimo waaweyn ka soo arooray in maaragtaahay yacni ducada la aqbalo marka beytka ilaahay ee kacbada ilaahay indhaha la saaro waxaa imaamu nawowi raximahu llahu tacaala uu ku sheegay kitaabkiisa majmuuca ah iyo kitaabkiisa idaaxa labadaba haweeney aada u jeclayd inay kacbada aragto ayaa mar walba waxay dhihi jirtay war aawa beytkii ilaahay aawa kacbadii markay u soo dhowdahay maka markii la tusay ayaa la yidhi waa kan guri beytkii rabbigaa waa tan kacbadii markaasay soo oroday markaasay dhafoorka saaratay kacbadii markaasay aad ay cishqi iyo maaragtaa hilow ayay ku oyday kacbadii famaa ruficat ilaa mayita kacbadii lagama soo qaadin ilaa iyadoo naftu ka baxday mooye hilow iyo jacayl beytka ilaahay ay u qabtay waxaa kaloo imaamu nawowi raximahu llahu tacaala idaaxiisa uu ku sheegay abubakar ushibli sheekhii la dhihi jiray markuu arkay kacbadii indhaha uu saaray inuu miirku ka tegay oo markaa gabaygan uu akhriyey haadihi daaruhum wa anta muxibuu ma baqaa'u dumuuci fi lamaaqi tani waa daartoodii adiguna waad jeceshahay ilimuhu see ugu hari karaan indhaha marba haddii aad aragtay beytka ilaahay halkii ayuu sheekhu uu ku miir daboolmay walidaalika dadka ahlulaahiga ah aad ayay ugu dadaali jireen inay maaragtaahay yacni ku khushuucaan kacbada ilaahay ha eegin hana fiirfiirin xaajiyow haddii aad nin tahay gabdhaha dawaafahaya beydka ilaahay dadka meesha isugu imanahaya oo qaar madow yahay qaar cad yahay qaar qurxoon yahay qaar uu foolxun yahay waxba isha ha la raacin ha iska fasaadinin xajkaaga iyo cumradaada ilaali meeshaa iska jir oo ilaahay lagu caasiyo dhulkii ilaahay ugu barakada badnaa ugu khayrka badnaa ayaad joogtaa xaajiyahow oo kacbadii ah hal dembi ood samayso halisteeda ayay leedahay cadaab ayaa laguu soo dedejin karaa aakhira ka hor saas awgeed aad isu ilaali inta aad maaragtaahay xaramka aad ku sugan tahay oo xaramka aad joogto waa inaad aad maaragtaahay isku ilaaliso marka dawaafka maadaama dawaafku uu yahay waxa ugu badan ee maka inta la joogo la samaynayo ilaa waxaanu soo sheegnay dawaafka dawaaful ifaadaha layidhaha maalinta tobanaad ayaa la sameeya hanu niri dilxija laakiin waxaa ka horeeya dawaaf sunno ahee dawaafulquduum dawaafku marka wuxuu leeyahay shuruud awalan waxaa shardi ah qofka dawaafahaya inuu dahaaro qabo waa shardi liannahu nabigeenu sala allahu wasalam caleyh wuxuu xadiiskii saxiixa uu ku yidhi addawaafu salaa ilaa ana allaha axalla fiihi lkalaam dawaafku waa salaada oo kale wuxuu uga duwan yahay salaada uun waa lagu dhex hadli karaa walidaalika maadaama salaada oo kale la yidhi waxaa laga maarmaana qofku inuu weyse qabo qofku hadduusan weyse qabin ma dawaafi karo kacbada ilaahay gabadha xaajiyadda ah haddii dhiiggu uu ku dhaco intaysan samaynin dawaafkii sunnada ahe dawaafulquduumkii ama dawaafkii dawaafurugniga maalinta tobanaadka la samaynayay ee haddii dhiiggu uu ku dhaco dawaafkii ka hor ma dawaafayso waana ka xaaraan mana ka ansaxaayo waa inay sugto markii dhiigga ay ka qubaysato ayay iska samayn laakiin acmaasha kaloon dawaafka ahayn way samayn kartaa sida sacyiga oo kale safaya marwo dhexdooda maaragtahay la soconayo way kuwaas way samayn kartaa dhagax tuurka way samayn kartaa carafo mowqifka carafo oo la taagan yahay way samayn kartaa arrimaha noocaas oo kale ah yacnii kulli acmaasha xajkoo dhan way samayn wixii ka soo haray dawaafka beytka ilaahay liannahu dawaafka beytka ilaahay waxaa loo shardin isaga dahaaro ayaa loo shardin marka gabadhu arrimaha kaleo way iska samayn kartaa laakiin waxay iska ilaalin dawaafka uun waxaa kaloo shuruudda dawaafka ka mid a cawrada in la asturo cawrada in la asturo waa shardi waxaa kaloo muhima oo hadda aan uga soo tegay muxaramaatu lixraamkii oo in laysku baraarujiyay muhim tahay oo muxaramaatulixraamka ka mid ah yacni gabadhu waxaa ka xaaraama inay wejiga ay asturto marba haddii xajka ay maaragtaahi soo xirato inay wejiga gabadhu ay asturto waa xaaraan leannahu xadiiskii tirmidi uu sunankiisa uu ku warinayay ee min xadiisi cabdillaahi bni cumar ayaa wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh laa tantaqimu lmara laa tantaqimu almar'atu alxaraam walaa talbasu lqufaasayn gabadha muxrimadda ah yacnii indhaha ma soo xihan karto indha shareer ma qaadan karto marba haddii xajka ay soo xirato qof gacmeedna ma qaadan karto qofka gacmaha la gashado eedana waa ka xaaraam gabadha taana in laysku baraarujiyo waa muhim waxaa dawaafka shuruuddiisa ka mid a cawrada in la asturo oo qofka haddii cawradiisii ay bannaanka taallo dee markaas ma bannaana inuu beytka ilaahay dawaafo xadiiskii wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh laa yaduufu bilbeyti curyaan qof qaawan beytka ilaahay ma dawaafi karo ayuu xadiiskii nabigu ku yidhi sala allahu wasalam caleyh xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa saxiixooda ku wariyey waxaa kaloo shardi ah dahaara dahaara waa shardi yacnii qofku inuu nijaas uu ka daahir yahay jirkiisa iyo dharkiisa inuu ka daahir yahay iyo makaanka maaragtaahay markaas makaanka uu ku dukanayo intaba waa inuu daahir makaanka uu dawaafahayaan leeyahay waa inuu maaragtaahay daahir yahay waxaa kaloo muhima in laysku baraarujiyo oon ka soo halmaamay yacnii muxaramaatu lixraamka aan ka soo halmaamay lubsulmakhid waa ninka xaajiga ah raggaw yacni dhar la tolay xaajigu inuu labisto waa xaaraan sida matalan funaanadii qamiiskii macawistii kastuumadii wax la tolay oo dhan uma dhowaan karo waa ninka amaa gabadhu iyadu dharkeedii caadiga ahayd ayay xajka iskaga soo qaadan waa qodob aan yacni ku soo halmaamay muxaramaatulixraamkii marka dawaafka shuruuddiisa waxaa ka mid ah yacni tahaara oo xadadka iyo najaasada labadaba waa inuu qofku uu daahirka yahay waa inuu weyse qabo waa inuu nijaas uu daahir ka yahay meesha uu dawaafahayo iyo maradiisa iyo korkiisa kulli maaragta ahay waa inay daahir yihiin waxaa markaa dawaafka shuruuddiisa ka mid ah in markaas yacnii qofku uu dawaafka uu ka bilaabo xajarul aswad meesha ku aadan xajarul aswad inuu dawaafka ka bilaabo waa laga maarmaan beydka ilaahay ama kacbadu afar tiir ama afar derbi ayay leedahay jihada marka xajarul aswadka uu xigo in dawaafka laga bilaabo ayaa maaragtaahay yacni muhim ah haddii meel kale aad ka bilowdo dawaafkaaguma ansaxaayo weliba hadda waa la calaameeyey oo nal cagaaran ayaa ka shidan meesha laga yacni laga bilaabahayo dawaafku oo dowladda sacuudigu waxay u samaysay nal cagaaran nalkaa cagaaran waa inaad intaad fiirsato halka aad ka bilowdo meel kale haddaad ka bilowdo dawaafkaaguma ansaxaayo waxaa kaloo shardiga dawaafku masaajidka gudihiisa inaad dawaafto haddaa masaajidka bannaankiisa aad dawaafto dawaafkaaguma ansaxaayo waxaa kaloo shardi ah dawaafku toddoba goor inaad xisaabiso haddii yacni lix aad dawaafto hal xaba uu kaa maqan yahay dawaafku ma ansaxaayo toddoba goor inaad dawaafto waa laga maarmaan waxaa kaloo shardiya markaad dawaafayso mar walbaba inuu dawaafku beydka ilaah kacbadu ay kaa xigto dhinaca bidixda mar walbaba dhinaca bidixda inay kaa xigto waa laga maarmaan waxaa kaloo shardi ah kacbada inaad ka baxsan tahay kacbada gudaheeda dee hadda maba la geli karee laakiin meelo mararka qaar ay suurtagal tahay in la galo waa jirtaa sida xijru ismaaciil oo kale oo labadiisa fadxa laga galo kacbada alxaasil inaad maaragtahay ka baxsan tahay oo bannaankeeda aad dawaafto iyadana waa shardi waa laga maarmaan marka shuruuddaas shuruuddaa maaragtaahay in la ilaaliyo qofka xaajigu uu ilaaliyo waa muhim dadka qaar ayagoon weyse qabin iska dawaafahaya dadka qaara maaragta haweenka haba u bataane iyagoo cawradoodii qaawan tahay ayay iska dawaafahayeen qaaraan iskaalsho soo qaadanayn haweenka qaaraa laga yaabaa iyagoo xusulladoodu iska bannaan yahay inay iska dawaafaan dawaafkana shuruuddiisa waxaa ka mid ah cawrada in la asturo marka in dawaafka shuruuddiisa sidaa loo eego oo sidaa loo ilaaliyo ayaa waajib noqonahay muxaadaradana walaalayaal yacni qaybta inooga dhiman insha allahu tacaala maadaama hadda wakhtigii uu inaga dhammaaday dib ayaanu isugu soo laaban doonaa insha allahu tacaala leanna waxaan jecelahay inaan haddana yacni wax ka iraaho maadaama dawaafkii shuruuddiisii hadda aan wax ka sheegay dhagax tuurka shuruuddiisa inaan wax ka iraaho oo sacyiga shuruuddiisa aan wax ka iraaho oo marka iyadana aan sheego shuruudda maaragta ah carafo yacni marka la istaagahay mowqif alcarafa arrimaha noocaas oo kale ah ayaan doonahayaa inaan wax ka sheego muxaadaradeeda dambe hada wbillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu